Ku-simaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Logo Dheere ayaa xarunta madaxtooyada kulan muhiim ah kula qaatay madax heer caalami ah oo ka socota hay'adda UNICEF kaas oo looga wada hadlay arrimo ku saabsan sidii loo caawin lahaa dadka nugul. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay soo dhoweynta hay'adaha ka shaqeynaya arrimaha samafalka oo lagu caawinayo dadka danta yar ee ku nool deegaanada Jubbaland isagoona faahfaahin ka bixiyey kulanka markii uu soo dhammaaday.
waxaan soo dhoweynayaa hay-adda unicef oo maanta booqasho noogu timid Eh, waxaan leeyahay kusoo dhowaada xarunta madaxtooyada dowladda jubbaland mahadcelinta badan ay usoo jeediyeen golaha wasiirada wis- wasaarada ay la shaqeeyaanna waa la qabaa waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin wada shaqaynta fiican aad nala yeelateen waxaadna naga gaarsiisaan hay-adaha kaloo un-ka iyo kuwa caalamiga ah jubbaland inay furan tahay hay-adaha dhan ay imaan karaan wax canshuur ah wax eh, eh, caqabad ah inaysan ka jirin wixii contribution jubbaland laga rabay inay diyaar ula tahay dhinac walba abiilkaas aan naga gaadhisaan isla markaasna waxaan ku baaqayaa in gargaarka bani'aadanimo iyo horumarintaba inaan la siyaasadaynin oo siyaasadda lagu xirin sababtoo dad bani'aadan bay qus- quseeyaan oo loo qorsheeyey abiilkaasna waxaan ka- idinka codsanayaa inaad naga gaadhsiisaan hay-adaha un-ka iyo hay-adaha horumarinta iyo kuwa deeqaha bixiya jubbaland albaabkeeda waa idin ballanqan yahay hay-adda unicef unicef sidaad ula shaqayseen wasaaradaha jubbaland iyo hay-adaha jubbalandna aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxaan waxaana ilaahay ka baryaynaa in wada shaqayntaasi ee noqoto mid sii miro dhasa oo horumar gaarta waxaan hortiina eh, idinkaga ballanqaada inaad alla idmo inaan annagu gacmo fur idinku soo dhoweyn doono shardi la-aan shuruud la-aan canshuur la-aan amnigii waa idinku- idinla sugno Eh, baahida dhinaceenna waxa uga soo baahataana afar iyo labaatan saac ay diyaar naga yihiin dardaarankaasi madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed aad buu nagula dardaarmay annaguna waxaan fulinaa barnaamij noo qoran oo ah in hay-adaha wax walba loo fududeeyo aan la carqaladayn aan la dhibaatayn aan obstacle lagu samayn horarma lagu samay jirin haddana gacan furnaa kusoo dhoweynaynaa dhammaan hay-adaha In- idinkuna waxaan idinku codsanaynaa inaad naga gaarsiisaan inaan diyaar u nahay hay-adaha gargaarka bini'aadnimo iyo kuwa horumarintaba inay jubbaland u ballanqan tahay gacan fur lagu soo dhoweynayo